bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaariha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin hamiin kasta saacdan oo kale kula dareerasan raadiyo warsan markii la kureebo hamiinimada jamaacada ee sabtiga hoydaasa hamiinimo axadu isnin hagalaayta taariikhdan iyo keedinta tumay sagaalka bila afraad sannada lamada kun iyo labaatanka qodobadoo ka barnaamijkaana ka dhiegi doontaan hoylaayo karaal nagada waliba ku mid aha cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo maalintii lamaad kulamo isla xisaabtan ee la qaadada waxaana ku mid a golihiisa wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed barnaamijkee ka dheegi doontaan wasaarado wasiiradii oo lala xisaabtamay saasaata weliba barnaamijkaasi ka gudbii doona hoylaayo karaalnaqd laamo ammaanka soomaaliya oo magaalada muqdisho ku guban jaadsi sharci dare lahkageli gudaha magaalada muqdisho barnaamijkiisinka haaye taliyaha ciidamada booliska soomaaliya oo arrimahaas ku hadali saasaata weliba barnaamijkaasi ka gudbii doona hoylaayo karaalnagda wasaaradda ganacsigii warshado soomaaliya oo ganacsatada soomaaliyeed ka amartay in dalka lahagelisadan ka dhaqsiyaha badan raashiinka filan obsila ku qaba muddada xayiraada ee ka horseedooga cudurka coronavirus barnaamijkiiasinka gudbii doona saasaata weliba barnaamijka ka dheegi doontaan hoylaayo karaanagda guddiga ka horseedooga cudurka coronavirus maamul goboleedka puntland oo sheegay ilaa hadda in puntland lanku helno cudurkan coronavirus waana sii dheereeyeen muddada bandooga ee magaalooyinka maamul goboleedka golmudug qodobadaas iyo walaagahaniisaad iyo barnaamijka ka dheegi doontaan ano maxamed cabdiraxmaan cabduliya barnaamijkaasi saare cabdinaasir axmed mayuun dhinacsanaadiyan infadhii markale mar lamaanta ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan akhyaaree kolka kaleeta ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qodobkan kore barnaamijka hooseen gobada madaweynega dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen maalintii islamaad weliba kulamo isla xisaabtan uslaqaada xubno ku tirsan golihiisa wasiirada wasaarado wasiiro shoogeegala la xisaabtamay weliba ku mid hayay wasiirka wasaarada tamarta iyo kheyraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane iimaan goobiyo soo kaleeta wasiirka wasaarada shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabduqaadir cumar cabdulaahi kulankaoo dhowr saacadood qaadada ku bacda markaa dhammaaday weliba warbaahinta la hadalay wasiirka wasaaradda shaqadii shaqaalaha mudane cabduqaadir cumar cabdulaahi baasto iyo soo kaleeta wasiir iimaan goobe oo ah wasiirka wasaaradda tamartii kheyraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed haanas oo geega madaweynega koonfur galbeed isu kala xisaabtamaayo warqabad shoke eedan wasaaradaha muddadii iyo xilka ka haayeen
jeeka way bajartay la xisaabtankii wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed mudadii waxqabadkii muddadii halkasan ahay koley waa arin eed muhiimsanu arrin eedan ka farahansanu sababta eewayba qofka bini aadanka madi isu lala xisaabtan isuna walqabad koro eed eedan ka farahasagna taasna way sheenasay horumarka dowlad goboleedka koonfur galbeed ini wasiirka lala xisaabtamo ini bulshada lala xisaabtamo ini lankasta oo walqabaday ama maamulka lala xisaabtamo waa eed muhiidan ew taas wayba dhiirgeliyaan inagadaas wasaaradda haddii anaga ka hadala afka wasaaradda dowlad goboleedka koonfur galbeed wasaaradda walbadan ha qabatay mashaariic badan ha qabatay deegaano badan wal ha qabatay tusaale madii ana tusaale kooban hagaada baydho oo kale wasaaradda intii liin magacaawna kahor ama liin dhisna baydho wayba jartay biyo la-aan jartay abaad badana jari kolley muddo hal sin iyo wal jaraan madheegna meel oo bulshada ku qabdaas biyo la-aan taas oo haytay markii madaxweynaha olada doorashada galaayi haay ballangaas yahay ini macnaha barnaamijkaas wasaaradda wasaaraddii oo macnaha bulshada sugaasiyo wasaaraddii biyoolin ku baahnaayo wasaaradda walbanaag obatay insha allah eelal banaag oday biyigeliin badanaas ku biday magaalada baydhabo koonfur galbeed haddii geeka biyaaraan ma ku jarto maadaama wasaaradda kumadeerta wasaaradooylin hel saaray coronavirus guddigii ayaa kumad ahaa markan yo kuqiib qaadaas wasaaradda biyo wayba baxyay balaawahay tahe ini oo todoba kun buis oo makanool deegaanka baydhabo hootiyaal anqiibada macnaha saabun maadaama la eray cudurkan walaal lagu hortaga koro eyin galnidhega galnidhegaasna weliinka baahanyaa saabun maadaama dadkii dadku hoota eyin dad masaakin eyin aan hataa hangada koro amadeeda soo kaseedaan wasaaradda waybaa go-aan ka qaadatay ini todoba kun buis anqiibadii saabun oo farhal ah tan kana daway kale een iyana wasaaradda fulisaa sameeyay isbitaalka dhamarkiyan saas oo kale inaan saabuqas jeeyta taasoo eta een ujeedadii in la ko horseeda ama hortag laga soo bi corona virus markan saas daraadii een wasaaradda go'aan ka saagatay
bismillaahi raxmaani raxiim een waxaan ka soo baxnay maanta sila xisaabtankii een wasaaradaha oo soo qada qaabiyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigreen anigoo ka socda wasaaradda shaqaalaha ee arrimaha bulshada waxaan kaga qayb galay isla xisaabtan waana arrin aad iyo aad u wanaagsan oo aan soo dhoweynayno isla xisaabtankaasi waana loo baahanyaha oo dhiirigelinay ka mid tahay in la ogaado qof walba shaqadiisa iyo waxa uu qabanayo qofka bini'aadanka ah waa wasiir wasaarad buu joogaa wasaaraddaasi waxaa laga rabaa inay soo caddayso waxay qabatay sanadkii hore waxa u qabsamay waxay qaban doonto arrimahaasaan ka hadlaynay waxaanan aad iyo aad ugu faraxsanahay isla xisaabtanka wasaaradaha iyo madaxweynaha aad ayaanu u soo dhoweynayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
أحمد باورك هنيمبي أراضك ودايكان وداينيهم هيا صاحب هيا هيا
أنا نيهو قريبا ما بكعي محاكو دعنيهو أرض مكانك النظن وين بهني
no no no no no no niyo baabuurka wal cilid le eraaha bayarato magafu ilo waliga alay hatta fadaas inaad cilid isku gilida baabuurka oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasaqaysan ya ka shibti baabuurka may shidaalka marka aad ka shibaas baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta ihasata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada ma uusan lahayn wallahi waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalanti shidaalka ee baydhowla ku furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantiiba intii babirka xamaaladaas iska la wada hoobatay dhan dhugun lahayna dhaayama la ilanbeengma ah
kaafiya petroleum waa tanaahi bal aan arko shidaalkeeda alla bal arag gaarigii markaan shidaalkii kaafi petroleum aan ku shubay dhawaaqiisa hadda kadib waa aniga iyo kaafi petroleum wallee kala ma harno إذا كنت ترغب في شراء بضع سنوات من سيارتك أو من مولد يمكنك شراء وقودي البنزيني ibadkay aynogayma saarne maylikweda kaafi petroleum kaalanshadaalo kulanka neefsadi kaafi petroleum waa bana kaafidi kurbida imurubbi kaalinshadaalan qabi tiilukukabahiyo kaafi batrooliyam kaalanshadaalo agabshe kumbad ow kaafi petroleum lukoy baabuurta ambo bajaajta kabuysoo shidaal nadiif eh kumiyaashe seerkii bakaare le ee uustada qashinka buuti kolkoona buusanayti listarka kaduudan may anka kooyow kaafi batrooliyam istarabatoryaasha wateegan toban
qaybaga hor barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo ka guda jirna akhyaarey tan iyo soomaaliya intila ku helay cudurka coronavirus waanid xukuumadda soomaaliya kubaya amare laka xanibow inisdareerooga bulshada iyo duulimaadyada caalamigii kan gudahaba iyo soo kaleeta roojiyooga sheenooga jaadka ee gudaha dalka soomaaliya iyo weliba habadaaya ganacsatada ka ganacsadaasi jaadka oo si dhuumaalaysi ka sheeneeyeen gudaha dalka soomaaliya haddii hadla ay tahay magaalooyinka dowlad goboleedada iyo magaalada muqdisho eegana weliba taliska ciidanka booliska soomaaliya iyo maxkamadda gobolka banaadir biyo gacanta ka dhigan jaadsi dhuumasho eh lakasheena gudaha magaalada muqdisho kaasiitoo markii qabadeen meel fagaare iyo ku gubeen taliyaha ciidamada booliska soomaaliya iyo laama ammaanka ee maxkamadda gobolka banaadir iyo weliba iyo ku hadaleen jaadkaas la gubi annagoo ka duulayna hawshii iyo uturistii madaxda qaranka ay shacabka u turaysay annagoo u idman inaan maxaanku idhaahnaa la dagaalanno wixii waajibaadkeenna ah ee ay madaxda qarankuna siiso waxaan u aragnay inuu yahay cadowgii cadowgii isagana maxaanku idhahdaa dadka soomaaliyeed lagu dhibaataynayey maadaama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu shaqo oo kale uu ku jiro waxaan ku wareejinnay markaan soo qabannay ciidanka booliska si ay hawshoodii ay uga qabsadaan maadaama annagana howlo kale ay noo yaallaan markii aanu aragnay qodobada shan boqol iyo shan boqol siddeetan iyo laba boqol siddeetan iyo saddex ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamadda gobolka banaadir waxay amraysaa in la gubo jaadkaas dhammaantiis islamarkaana doontii lagu soo qabtay in la wareegto dowladdu si waafaqsan qodobada aan soo sheegnay jaadkaas sunta ah ee dhibaatada ummadda soomaaliyeed lagu geysan lahaa ayaa waxaa soo qabtay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta toddobiyo labaatanaad n guutada uu xukumo kornaylsaney jaadkan waxaa lagu keena doon doontaas waxaa sida naloo sheega informasyonaha la helay soona cadala meel ka mida inay ku degi rabtay hase yeeshee ay suurogeli weydo ciidamo ku aragtay kadib waxay yimaadeen meesha la yidhaahdo n warshiikh soonaheeda ayadana ciidamo kaley ku arkeen way soo gudbeen waxay yimaadeen meesha la yidhaahdo ceel macaan ceel macaan ayaa lagu qabtay hase yeeshee dadkii wata way ka carareen markay ciidanka muuqooda arkeen sidaa daraaddeed maanta waxaan sharaf noo ah inaan dhammaantayo annagoo u taagan badbaadada ummaddeenna badbaadada dalkeenna dhibaataysan inaan samaynay muxuu ahay gacanta ku soo dhigna
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado casriga ahoo dhakashal adeegadow isinshow elektronigu askunshoon stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwudiyo arlaadun baydhow ulbaawadeela kabanaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad electronic helsheewu stationary agabka hafiisyoon dheerin ashidanta iyo afuufamale agab shahaano aabaga galow bystar business xarunta ganacsiga ee bystar carwo bariime ow bulshooda aan bogday walla baaldhakawma leh be ragaysnamay ka deero bystar business center electronic enwel adag malayasa awstreeliya iyo jabaan warshadooga elektronikada suubiyayan eniyo kulu taladayan carwo bystar agabka stationariga oo irbadoon kumoganayna carwada lanka seedow bystar business center nadar walba mobel nicle ilaa iyoonay galaxy awshay baakadioo ka jaraano bariime eh oo weliba jumli
bystar business centerraadiyaalka ambarfaayarada sameecado masaajidada oo tayi leh galabayowka hafiise oo tayi leh haliinkona ankumoganayna fiili koronto isoo lara dhalooyin falaad yar iwiinbale mishiin idin ahoo dhuhulkiridlan eraane madoobiika shuwadaaso atarleka darsaaso arabtismanka isla dhobsaaso madoona madaga ka unsadaaso arabtisn adaliyaabasa mukeef asri oo manka meelo boji meelika hirow malelan eraana meelba meelo manka meeli adafada adaleeku jee sidaaso afar lugaad lahoda dareeraw abula biileeraw olaka dhigow shaashido kumbiitare i moobele daboolshay burush lahoo madoo dharkaa ka dhigadaaso madoonahii bontable wireless sameecado makoroofanadiyo warleska gest freezer suber golda freezer
weli qaybagii hore barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana ciyaaray xildhibaan binti ibraahim cali oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo walibaye ku hadalay hadallo dhowaan ha kuweeri aana ku mid ah bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose degmadiisa marka hadalkaasoo haay kowaldhimow maamulka koonfur galbeed soomaaliya walibaye shirjaraa'idka gobati magaalada baydhabo iyo raaligelin kugu biiday hadalka hakuweeri bulshada ka dhaqan degmada marka
magacaygu waa xildhibaan binti ibraahim cali koonfur galbeed soomaaliya lagana soo doortay degmada marka ujeedka shirkaygan jaraa'id ayaa ah raaligelin ka dhan ah hadaladii xadgudubka ahaa ee gefka ahaa oo aan marnaba loo marin marin ku habboon iyo aragti sax ah kana imaan maskax degan oo si fog looga baaraan degin kaasoo kasoo yeeray qaar ka mid a odayaal iyo dhallinyaro haween ka soo jeeda gobolka shabeellaha hoose khaasatan degmadiisa marka xarunta gobolka shabeellaha hoose islamarkaana ah caasimada ganacsiga ee soomaaliya waxaan awalan halkan ka cadaynayaa qofka uu yahay mudane madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kow tan labaad waa astaanta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saddex maamulka ugu sareeya koonfur galbeed soomaaliya afar waa hogaamiyaha aqlabiyadda shacabka shan waa nabadoon ummadeed meesha meesha waxaa jooga maamul maamulkan wuxuu matalaa nidaamka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wixii meesha ka dhaca ee ee baalmarsan dastuurka dastuur goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo habmaamuuska mas-uuliyadda madaxda waxay noqonaysaa fal xadgudub ah ama fal dembiyeed weerar dumin dowladeed oo looga hor imaanayo nidaamka ugubka ah ee dowladnimada soomaaliya ka hanaqaaday soddon sano kadib waxaan wada ognahay magaalada marka inay soo martay inay soo martay tan iyo burburkii kadib marxalado kala duwan colaad go-doon siyaasadeed ugu dambeyn magaalada marka waxay si rasmi ah go-doonkaasi u gashay tobankii sano ee ka horeeyey dowladda xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha lafta gareen kadib doorashada madaxweynaha lafta gareen waxaa magaalada marka gebi ahaan ka baxa ee ka baxday go-doonkii saarnaa dhinac walba oo ah waxaana kamida waxaana bulshada reer marka u shidmay shumac dowladeed waxaana maamulkii la geeyey la tashiyo badan kadib maamul degmo ayaa dadkii loo sameeyey taas oo ku yimid wada tashi waxaa magaalada marka waxaa magaalada soddon sano kadib ka degay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk waxaa laysugu waxaa laysugu guud ahaan amniga waxaa lasugay guud ahaan amniga waxaa dib loo dib loogu loo yegleelay adeegii bulshada waxaana dadkii u ruuqansadeen dhabaha horumarka dalka ujuhaysan uu u jihaysan yahay taasoo u sababteedu lahaa hogaamiyaha aqlabiyadda shacabka koonfur galbeed soomaaliya ahna madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen maanta ma filayn in abaalkii madaxweynaha iyo garab istaagiisii gaar ahaaneed lagu abaal mariyo hadallo aan loo hadallo aan loo fiirsan meel ka dhacna ah eedeediina dusha loo saaro waxaan madaxweynaha leeyahay mudane madaxweyne dadka reer marko waa ay ka xun yihiin inta aragtida xun le maahana inta waxaa ka badan inta aragtida wanaagsan ee wax dhista mar walba wanaagana jecel annagana annagaana ka wakiil ah oo matalna raaligelin kaaga wadna adigiyo dowladdaada waxaan leeyahay walaalaha hadlay aragtidiina hadday tabasho tahayna idinkaa afkiina isku loogay oo waddo qaldan u maray iyo nidaam aan habboonayn oo garowsada oo ka garaaba gafka aad geysateen dowladda waataan ku wada noolnahay iyadaana lagu wada noolaan karaa iyadaana dowladnimaana deeqda ma ogolaan karno in si fudud loo shakhsiyaal ay u yiraahdaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya ayaan ka go-aynaa waayo waxaan ka soo marnay xaalad aada u adag dhismihii aas-aaska maamulka koonfur galbeed soomaaliya hadday noqoto dhiig naf maal iyo muruq maskax maskax caqli iyo aqoon inta intaba waana isugu geynay in la yidhaahdo hadda waxaan rabnaa inaan goosanno amba dib ayaan uga baxaynaa wax soconaya maaha caqligana ma qaadanayo marka arrintaasi waxaan leeyahay dadka walaalahay ee shacabka ee kasoo jeeda degmada marka ee aniga aan ka dhashay islamarkaasna aan ahaa deegaan doorashadii degmada marka inay arintaas ka fiirsadaan gefka ay geysteen madaxweynaha aflagaadada ay u geysteen inay dib uga noqdaan isla markaasna abologice ay ka bixiyaan waayo madaxweynaha waa madaxweynihii ummadda koonfur galbeed soomaaliya wuxuu masalaa bulshada reer koonfur galbeed annaga ayaa idinka wakiila shacabkeenna wixii aad tabanaysaan inaad miiska hor wadahadalka soo fadhiisataan waa dow laakiin aflagaado iyo in laisxagxagto in mas-uulka ulal amrigeena ahaa la aflagaadeeyey marna ma qaadaneyno mana u dulqaadaneyno waayo annaga arintaasi aada ayay noo xanuunjisay meeshan waxaan u joognaa mar walba idinkaan idinku matelnaa mar walba magaciinaan ku joognaa walaalaheenaad tihiin waalidiinteenaad tihiin marka waxaan rabnaa shacabkeeniyo inaa xaaladda sida aad u dhigteen si aan ahayn inaad u dhigtaan inaad dejisaan xiisada aad kicinaysaan waxa meesha aad ku sheegaysaanna maba jiraanbo madaxweynaha waa madaxweynihii inshaalla annagaa soo dooranay caqligeenna maskaxdeenna iyo ogaalkeenna annagoo taamaan kusoo dooranay maantana in lagu xadgudbo cid aan ka ogolaaleyno ma jirto waxaan idin leeyahay mar walba dib isugu noqda isxalliya waxa aad wadaan joojiya wax walba mas-uuliyiintii aad soo dirtay beena idin jooga mar walbana annaga waxaan diyaar u nahay waxa aad ka tabataan inaan xalino wabilaahi towfiiq
saxaab construction company
kana badan lanki kihimya ay sugay kambani dhismo kaamil ay agabshay kurbada leetay ogaw may weeli saxaab construction company-ya haddii ikol kalaylasi ilbaabadis yacni kuway kormajara reed maylokoy kumbar galab dhisma kawaytoon dhimanayne kaamil ay kulisho kor ilasilahambui keed wali kajari hadda wali ha korari saxaab construction company isdhab galab dhismo kuway arag waxa ka kaamil weelay saxaab construction company marbahoo kaskaashan ini daardigsiisato kambani dhisma muhuraaso kumiyaalka lasew saxaab construction company galab isdhaw waako kandhi kan dhaway kabakankala ku daranoo kulusho casri ah ku bogay oo kuusay ka dhisay daarta oo ku iilba galab dhisma qiimo shooragis eh kambanigii laha sintubiya saxaab construction company keed laha bandhiki kor ilayso kambani lahan buuyu saxaab construction company falow mayka keedsinoo bulshada lahan ka faa'iideey dhammaan qalabka dhismooda birshahoo lasin kor maroona may kumid aha baryimitiibe baalween badhaanteo shishal duwan laamyeerisaas haatow eh dhadhaariga gaabale shamiindo shibka kufay lahoo akisbayr aan hayna iskab wali alwaax bisheegaday sida tawlo mees muraali isteele tawlo dish tubooyinka biyo qalabka lan isticmaalo musqulo dhammaan tubooyinka lan isticmaalo biigiliyowka safiito nooc walba leh safiito caad iyo neetan sharaxleyte kumastaato duwe iyo ne unoba mutlaaq midabkoo shal dubanoo meelila kadhajoona maasha allah marxaban koyka dareer koyka jiifoyl adka galaasa dhammaan biro dhismooda rinjo ay bisheege run ballanka weelay berbere lahan kuusa i baag ee dhaban maya agabshay banaadira baaburshiha ku bartiiray baqaarka galabka dhismooda ee saxaab construction company laka fure kambaniga galabka dhismooda ee saxaab construction company yamayba usakiyaale dhismada cusub ee garaashka hore umrey godob haan ha ka horjeedka mise
qaybgadhaha barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo dhegulsidaagtana khiyaaray wasaaradda ganacsiga iyo warshado dowladda soomaaliya tan iyo soomaaliya intii laku helay cudurka coronavirus iyo weliba yaha rugtay amar e in ganacsatada soomaaliya iyo dalkaha geliyaan sadanka dhaqsiyaha badan raashinka filan iyo wasaaradda sheegtay in lako-absi qabo muddada xayiraada saaran dalka inuu sii dheerata haddaba agaasimaha rugta ganacsatada soomaaliya iyo weliba warbaahintan ku warbiyey saameynta cudurkan coronavirus kuweeladay guud ahaan ganacsiga dalka soomaaliya iyo amarka wasaaradda ganacsiga iyo warshada soomaaliya ha ku saartay in iyo gudaha dalkaha geliyaan raashinka filan caafimaad darrada adduunyada ku yimidna soomaaliya kama badbaadin oo maanta inuu kor usii socdo maahane cudurka waa nala joogaa number aan dee yarayn baaba already wadankan saameyn uu ku yeeshay marka adduunyada hadda waxay naga horreysay ilaa iyo afar bilood baa cudurkani ou saameyn xoogle oo ku yeeshay weliba wadamada ay soomaaliya si toosa ganacsiga ay ula leedahay ayuu si xoogle markii hore u saameeyey wadanka jinaha uu weyn yahay wadamada south east asia laisku yiraahday soomaalida ay ka ganacsatana uu aad iyo aad u saameeyey arintu marka waxay tahay qaabka uu u saameeyey iyo sida uu ganacsiga iyo dhaqaalaha u saameynaya ayaa waxay tahay runtii arin loo baahan si fiican loo fahmay waxay tahay sida ugu dhaqsaha badan ayaa waxaa loo xiray shaqadii oo dhanba macnihii cudurku wuxuu qasbaa in dadku uusan isu imaan maadaama dadka inuu isu imaan uu qasbaayo waxaa xirmay warshadihii waxaa xirmay dhammaan waxsoo saarkii dhaqdhaqaaqii diyaaradaha runtii xataa dhaqdhaqaaqii waxaa wax iska bedeleen hadda oo runtii culays badan soo saari doona ah xawaaladaha oo soomaaliya ay runtii ku nooshahay marka waxaan dareemaa aniga in culays aan yarayn oo soomaaliya uu ku qaban doono cudurkaasi culayskaasuna dee soomaalidu geerida waa taqaan oo qof dhintay soomaalidu aad uga samra og yihiin laakiin waxaa ku soo socda soomaaliya culays dhaqaale oo fahamkiisa xataa uu nagu yaraan doono meeshii dee wax markaad fahamtaad xal u raadin doontaa fahamkiisa uu dhib ka imaan doono oo ah xataa haddii la dadaalo oo way bilowday jiniisku hadda iyo waddamo kale ee dib loogu noqdo shaqadii dib loogu noqdo waxaa isbedeli doona badeecadihii oo dhan noocooda waxaa isbedeli doona badeecadihii qiimahooda waxaa isbedeli doona soo socda badeecadahu jidadkii soo mari jireen isbedeli doona soomaaliya marka waxay u baahan tahay runtii fakar iyo faham iyo maskax sare oo waxaas waxaan u malaynaa laba bil ka badan ma haysano waxaas isbeddelka ay la soo socdaan inta la fadhiisto si deg deg ah jawaab loo helo akhrinayo shalay iyo xalay in isbeddelka sanadkan micnihii dhaqaalaha adduunka kobaca laga fiirshaa inta badan sanadkan hadda aan ku jirno kobiciisu wuxuu noqon doonaa adduunyada minus micnihii kobacii adduunka waxaa ku xisaabtami jiray boqolkii afar boqolkii shan iyo ka badan kobaca hadda la sugaayo wuxuu noqon doonaa tiro togan tiro togan buu noqon doonaa aan ilaa tiro tabanuu noqon doonaa tirada tabanuu noqon doonaa minus one point five baa lagu xisaabin which micnaheedu waxa ay tahay qof walba wuxuu u diyaargaroobaa khasaare ayuu u diyaargaroobaa ganacsiga soomaaliya iyo ganacsiga adduunka oo dhan waxyaalaha soomaaliya sida xoogga leh oo u taaban doono dadku waxay dareemayaan ganacsiga ah keliya ganacsiga daruuriyaadka qofka soomaaliga hadduu caloosha buuxsado dee xabadna aan lagu ridayn waa alxamdulilah iyo khayr ma garata laakiin waddankan kobciisa dhaqaalaha kor u socday aad baana dadaal iyo waxaa uga socday oo laga dareemay waddankan dib u dhis xoog lahaa dalkan ka socday dib u dhiskaas xoogga leh dalkan ka socday waxyaalaha qalabka loo isticmaalo dhismaha waddankanaga bannaankiisa ka imaan soomaaliya aan waxba lagu dhisi karin hadda oo guryo waaweyn oo la dhisay dhibaata ka timid dhinaca dhagaxa laamiga waad aragta xataa dhagaxyada qaar bannaanka laga keenay macnihii wax waddankan oo soo saaro oo dib u dhiska dalkan ka qaybgeli kara oo aan maanta qabno lama arko sidaa darteed waxaa imaan doontaa in wixii aan u baahnaynna aan weyno ama ay qaalib nagu noqdaan ama na looga hormar waayo adduunyadu way ku tartami doontaa maadaama ay lix toddoba bilood sideed bilood ilaa sebtembar la qiyaasi in waxaani taagnaantooda ay sii socon doonaan marka dhaqaalaha adduunka isbedel xoog loo dhibaataha runta ku soo socda tartanaa ku soo socda aad u dhib badan siyaasadou saameyn doonaa culayska dhaqaale adduunyada ka yimid soomaaliya hadday u malaynayso saaxiibadeedii hore isbedel saaxiibbaa imaan doona oo adduunyadu waa siyaasaddu waa mawjad waaye mawjadaas inaad isla bedeshay imaan doontaa sidaa darteed jiho cusub bay adduunyada dhaqaalaheedii ganacsigeedii siyaasadeeda ay aadi doontaa arrinkaasaa u baahan fakar iyo maskax fog u baahan anaa ganacsatadan maalanaa mashaakilaadka ganacsatada kusoo socda ayaanan runtii isku daynaa inaan dhibaatadooda yarayno oo aan u gargaarno wixii aan awoodno kadib dee markii wax guud ee qaranka saameynaya ee arrintu noqotana dee mas-uuliyad qaranah ku saaran waddankan shanta bil ee soo socota ilaa afarta bil ee soo socota horta wuxuu u baahan yahay lix toddobada shay ee daruuriyaadka ee la isticmaalo sida ugu badan ee loo soo iibin kara in lasoo galo micnihii haddii la waayo cuntada mid ka mid a dee ganacsatadu fursaddii bay inta arkaanay qaalinaya sidaa darteed si aysan arrintaas u dhiceen waxaa loo baahan yahay ama ha la soo gado ama deeqa lagu soo hele eh waddankan raashinka ugu badan ee suuragala horta inuu soo galo waa ganacsatada waxaa la amray in ay keenaan raashinka ugu fara badan ee imaan kara guddiga sare ee qaranka ra-iisul wasaaruhu uu hogaamiyo annaga waxaa noogu jira guddoomiyaha rugta ganacsiga mudane gabayre oo wadahadal joogto ah baa meeshaa ka socda oo dee kaalintannada waxay noqonaysaa in aan waddankani aysan ku yaraan raashinka dhinaciisa alxamdulilah wixii weliba dee gu ah baa arrinku hadda uu mari in gudaha waddanka wixii laga soo saari lahayna in asagana tirkiisa intii la awoodo oo zaa'id ah wixii la soo saari jiray ka badan in la soo saaro waxaan maqlayaa in jowhar bariis laga soo saaray maanta xamar la keenay lagana cuno arrimahaas waxay keeni doonaan soomaalidu inay ka barato in ay wax iyaga ay leeyihiin ay cunaan soomaalidu waxaa lagu kari la'yahay war baasto war maxanka ma baxdo baasto meesha ugu dhow laga keeno waa tarkiga annaga war maxan masaga iyo geliya nooga baxa iyo waddanka oo dhan war maxan waa iska tusaale sidaa darteed u hiili oo fahm inta gabadha warmaxan joogta beerteeda inaa wax ka gadato intaa wax ka gadan lahayd warshad uu leeyahay qof ajnabi adduunkiisan haddaan waxaan qabaa oon la hadli ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta waddanka in ay qasbaan waxa waddanka yaalla in la cuno dadkanaga waa inay bartaan inay cunaan canjeerada muufada digirta dadkanaga waa inay cunaan inay bartaan soorta inay cunaan wadankan hadda fursado haystaa in lagu qasbo dadku inay waxaas cunaan laakiin haddana waxaad arkaysaa dadkanagii haddii dee laga jiifto oo bariiskii iyo baasadii iyo dhimaanshahooda la yareeyo culayska lay keeni laakiin in fursaddaa laga faa'iidaysto sida looga faa'iidaysan maxay tahay siyaasadda dhaqaalaha waxaa ka mid a ama waxaan la yidhaahdo qorshaynta dhaqan dhaqaale ee adduunyada ama waddan uu leeyahay waxaa ka mid a waxaad rabtaa dadkaagu inay cunaan canjeere iyo muufe iyo galley iyo digir aad rabtaa inay cunaan halkaasaa waxaa gelinaya gargaarka aa haysatay halkaasaad waxaad u heelinee dadka beeraaya waxaas si dadku ay u cunaan cuntadii waddanka waa in suuqa bukaaraha ay dhacdo kiilada galleyda iyo kiilada masagada ama madaalka galleyda ama madaalka masagada ah waa inuu shan jeer ka hoos maraa kana qiimo raqiisnaadaa kan baastada soomaalida garan maanta raggan dhallinyarada mar walbaan sheekaysanayn waxay ii sheegaan baastadaa ka raqiisan galleyda waa ceeb caleyg wahay waddan waddankaasi waxaa ay sheegaysaa arrintaas ma leh nidaam dhaqandhaqaale ma leh waddan waxa bannaanka uga imaana uu ka raqiisan yahay waxa gudahooda ka soo baxa dee dalkaasi hoggaan dhaqaale ama hoggaan caqli ee ganacsi male waa aniga marka waxaan kula talin fursaddan ha looga faa'iidaysto dad qeybaan ku leenahay iswarsi male ganacsatadu marar fara badan waxaad arkaysaa ninka ganacsatada ah ribix iyo dhaqaalo raadinaya meeshii dhaqaalaha uu ka helayo xooggeeda maalgelin uu ku sameynaa laakiin ganacsatada laftirkeeda dee waxaa ka koreeya xukun iyo maamul iyo dee mas-uuliyad sare oo wasaaradeeda ka koreysa waxaa la rabaa wax yaroon helno waxaan gelinaynaa dee beeraha soomaaliya ay soo saaraya masagada iyo galleyda yaa ka fiican canjeero masaga laga sameeyey marka aan cunayno waxaanan aqooni banaanka laga keentay ganacsatada runtii kaalinta ay runtii anaan ku ammaanay kuna fiican yihiin waxaa ka mid a mar kasta oo waddankan iyo dadkiisa iyo dhibaata ay dhacdo runtii kama seexdaan si degdeg ah ay isugu yimaadaan oo wixii ay awoodaan ay ku caawiyaan inkastoo ka fiicnaan lahayd haddii la furi karo sanduuq joogto u furan oo ganacsatada ninka awooda wax ku shubo intii la carari lahaa markii ay dhibaatadu ay dhacdo saa darteed daadadkaas aan ognahay iyo waxyaalo fara badan oo abaare ah waddankan ka dhacay ganacsatada ay u gurmadeen dhawaaqa ah hadda naftirkeeda in waxtar la sameeyo oo dadka loo gargaaro waa uu jiraa dhawaaqaasi tusaalehii haddaan hadda ku siiyo mobilkan haddaad wacdo dee isgaarsiinta waxa ay u tarayso ummadda waad aragta oo fahamka cudurkan dadkii inuu qof walba gurigiisa ugu galo oo dee awal hormood dee lacag bay ka heli jirtay intaa yarta ah laakiin hadda way ugu tabroocysaa dadka inay maqlaan cudurka horta inuu jiraba oo iyo sidii looga gargaari lahaa waxaa kaloo jira dee ganacsatadu bangi ay leeyihiin oo bangiga beeraha la dhaho oo beeraha u gaar ahba hadda wuxuu bixiyaa oo bilaabay adiga usbuucan in dadka beeraleyda beeraleyda yaryar ah ee soo saari jiray waxyaalahan daruuriga dalka ka soo baxa in la gargaaro oo lacaga maaragtay ama deeqa ama dayna la siiyo si ay beerahoodii ay dib ugu noqdaan waad arkaysaa dalkan dalagiisi waxaa hoos u dhigaya dagaalada sokeeye iyo dagaalo kale oo waddankan ka socda iyo daadad fara badan oo waddankan iyo markii roob jiro oo dadkii ka soo qaxinaya beerihii keenaya magaalooyinka waaweyn kadibna dib sidii loogu celin lahaa ay adkaatay amaba ay marmarka qaar siyaasad noqotaba inaan dib loo celin dadkaas marka haddii la dhiirigeliyo oo wax yaroo ay ku bilaabaan beerahooda ay heli karaan way noqonayaan ganacsatadu marka bangigaas beeraha ayay runtii bilaabeen in ay dadka wax uun ay ku gargaaraan marka ganacsatada runtii way dadaalaan
mayu koronafirus cudurka koronafirus ee lankasaw covid tumi sagaal ko halis aw oo si fudud oo yar nina iska gudbii kora may baan baahanta anti ada iyo reerkaba isinku gaasha matan cudurka mayba fidiyey dhibco hundhufta kukoyasa afka qofka qaba cudurkaas madi usa ufaha ama hadala iyo weliba dhibco diifka kukoyaw sanka qofka madi usa hindhishooda cudurkun mayba usa kadhiyayahaanoo ku badan hal milyan oo qof oo caalamka kashaldeedsan inta badan dadka kadhiyaw cudurkun yo mayba dareemayana astaamo an badanayna oo si fudud an ku raysadaayan yo oo an inbaahnayna taryaal iyo daaweyow khaas ee dadka da'da eh iyo han kale oo qaban jirooyinkiyo ku mid ayin dhiikarka wedna dhuuriga sokorta jirida sambabka laku helaw iyo kan karada yalla ku yaaba antiyo si halis ee an aafay fariintun may bahasiin gudbiyey dawladda federaalka soomaaliya
waxay uga dan barnaamijkana kulanka warbaahinta warsan iyo haslideerna khiyaarey guddiga an xil saaran koorseedoga cudurka coronavirus ee maamul goboleedkaasi puntland iyo weliba ayo hasaareen warbixin maalmeed shoki eeden koorseedoga cudurka coronavirus iyo xaalada amni iyo nastareeroga bulshada deegaanadaasi puntland wasiirka wasaaradda kalluumaysiga dowlad goboleedkaasi puntland mudane faarax maxamuud cawaash oo warbaahintan aqri warbixin maalmeedka guddiga iyo weliba use ku warbiyey meeli walang marahayn guddiga koorseedoga cudurka coronavirus ee maamul goboleedka puntland dhinac kaleet weliba wasiirka use sheegay in ilaa ay hadda puntland aan ku jirno walkiis ka saabsan cudurka coronavirus bismillaahi raxmaan raxiim guddiga ka hortaga covid nneteen ee dowladda puntland warbixinta maalinlaha ah ee cudurka covid nneteen sideed iyo tobanka abril labada kun iyo labaatanka guddigu wuxuu ku wargelinayaa inaysan jirin wax kiisas cusub ah oo laga helay deegaanada puntland maanta oo ay da- taariikhdu tahay sideed iyo tobanka abril labada kun iyo labaatanka guddigu wuxuu maanta kulan la qaatay qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala deegaanada puntland kulanka oo ay ka qayb galeen xubnaha ururada bulshada iyo culimada ee guddiga kala shaqaynaya wacyigelinta waxaana ka soo baxay in dhakhaatiirta iyo guddigu ka wada shaqeeyaan diyaargarowga iyo ka hortagga cudurka covid nneteen islamarkaana dhakhaatiirtu ay guddiga ku ku darsadaan saddex xubnood oo la shaqeeya in magaalo kasta oo puntland ka mid ah laga sameeyo xarun caafimaad oo uu la xiriiri karo qof kasta oo isaga shakiyey cudurka covid nneteen kadibna xaruntaasi hagto qofka tallaabooyinka uu qaadayo guddigu isagoo ka duulaya kor u qaadista wax soo saarka gudaha waxa ay isla meel dhigeen beeralayda reer puntland in dal dalagga xilli roobaadka la beerayo ay boqolkiiba soddon ka dhigaan galley digir iyo haruur intaas kadib guddigu wuxuu maanta sameeyey guddiyo gaar ah oo kale ah guddiga gaarka ah ee la socodka maciishata heer gobol iyo heer degmo oo puntland oo dhan ah guddiga gaarka ah ee ururinta dhaqaalaha ololaha ka hortagga cudurka covid nneteen guddigu wuxuu farayaa laamaha hay-adaha ay quseyso iyo laamaha amniga in tallaabo laga qaado garoomada kubadda lagu ciyaaro iyo meelaha dhallintu isugu timaado ee u hoggaansami waaya awaamiirtii lagu xidhay guddigu oo dhiirigelinaya doorka warbaahintu ka qaadatay wacyigelinta haddana waxaa dhammaan warbaahinta puntland lagu wargelinayaa in tiifiyadu shaashadaha ku muujiyaan fariimaha lambarada iyo akoonka taakulada ee guddiga covid nneteen in xarumaha madbacadaha ee puntland ay daabacaan fariimaha iyo talooyinka caafimaad ee ku saabsan covid nneteen kuwaas oo ay usoo gudbinayaan guddiga guddigu waxay sii adkeynayaan xoojinta awaamiirta amniga joojinta isu socodka dadweynaha ee aan muhiimka ahayn gudaha magaalooyinka iyo gobollada iyo ka ganacsiga qaadka sidaa darteed ciddii ama shirkadii jabisa amarkaa waxaa laga qaadayaa tallaabo waafaqsan sharciga guddigu wuxuu ku xoojinayaa shacabka inay qaataan tallaabooyinka bahda caafimaadka iyo guddiga si loo ilaaliyo badqabkooda ugu dambeyn guddiga ka hortagga covid nneteen wuxuu ugu celinayaa in shacabweynaha reer puntland dal iyo dibadba ay ka qayb qaataan sanduuqa taakulada iyo ololaha cudur ka hortagga cudurka covid nneteen waxaa xusid mudan inaan halkan wax yar ku saxno go-aankii maanta ka soo baxay taliya ku-xigeenka ciidanka booliska puntland ee lagu joojinayay isu socodka gaadiidka gobollada iyo magaalooyinka puntland gudaheeda ah go-aankaas sida horeyba guddigu iyo golihii xukuumaddu uga hadleen ma saameynayo gaadiidka xamuulka qaada gaadiidka daawooyinka iyo wada iyo maciishadda ma saameynayo waxa laga hadlayo oo la joojiyey waa gawaarida rarkaabka ah si dad badan aysan isku meel u gelin oo aysan iyo kuwa kale oo raaxada ah iyo waxyaabahaas oo dhan gaadiidka maciishadda kuwa daawada wada iyo gaadiidyadaas waaweyn ma saameynayo waayahay toddobadii bishii maarso ayaa golaha xukuumadda oo howlkan ku shiray waxay go-aamiyeen in la joojiyey doonyihii kalluumaysiga ay dibadda ka imanayeen nooc kastoo ay yihiin go-aankaas waa dhaqan galay dabcan puntland waxay leedahay xeeb dhararan oo kun iyo lix boqol oo kilomitir ah ciidamadii joogay saldhigyada magaalooyinka xeebaha ku yaalay degmooyinkana amarkii way qabeen way fuliyeen hadda usbuucii hadda dhammaaday dhammaan fidiyaashii wasaaradda u joogay xeebaha waan soo wada xareynay shatiyadina waan ka soo wada xareynay wixii badda ku jira oo kalluumaysi sharci darrada ah kaana dowladdu qorshay ka leedahay iyo istaraatiijiyad dhowaanna dadku way arki doonaan insha allah waa mahadsantiin
guud ahaan akhyaara barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anuu maxamed cabdiraxmaan cabdulah siinsaari dhinacsanaadana cabdinaasir axmed mayuu nin fidhi weliba siinkugu tawaana sidaasi ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu